bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada ah dhegaystayaal warka habeennimo ee idaacadda dalsan qodobada ugu waawana warkeenna habeennimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland ayaa tegay deegaanka buula xaaji oo dhowaanta laga qabsaday dagaalamayaasha al-shabaab xildhibaan barqadka batuun oo ka mid ah xildhibaanada ah somalilan ee ku sugan magaalada maaniraahda ee qana qayb ka ah mas-uuliyiinta ka qaybgelaysa sanadkan gudashada waajibaadka xajka ayaa la hadlay tv-ga qaranka sidoo kale warbixinada iyo wararkeenna habeennimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidanka dowladda soomaaliya ayaa howlgallo ka wada qaybo ka mid ah dagaano hoos yimaada xadka labada maamul ay wada wadaagaan hirshabeelle iyo galmudug abaaraadka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan ciidanka israa'iil ayaa duqeymo ka wada qaybo ka mid ah maraykan rafax
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaad maqasheen waa qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegeystaal kusoo dhowaada warka oo dhammaystiran madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland iyo wasiirka arrimaha dibadda ee maamulkaasi ayaa tegay deegaanka buula xaaji oo sagaashan kilomitir kaga beekan koonfur magaalada kismaayo wafdigan wasiirada ah ee ka tirsan maamulka jubbaland ayaa la kulmay qaar ka mid a shacabka ku dhaqan tulada buula xaaji oo dhowaantan ay maamulka jubbaland ciidankooda daraawiishta danab iyo kuwa xooga dalka soomaaliyeed ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka arrimaha gudaha ee jubbaland ayaa isagu ka doono waxyaabaha asaasiga u ah bulshada ku dhaqan degmada buulaha deegaanka buulaxaaji waxaana uu sheegay in saldhigyo booliisi sidoo kale agabka uu u baahan yahiin dadka ku dhaqan degmadaasi aniraada buulaxaaji ay heli doonaan waa kan wasiirka arrimaha gudaha ee jubbaland oo isagu ka hadlaya degmada waxyaabaha ay u baahan tahay halkaasi la geen doono
ka shaqeeya dowladda jubbaland sida wasaaradda caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha in ayagana insha allahu tacaala maalmaha soo socda ay soo gaaraan deegaanka arkaanna baahida ka jirto inkastoo annagaa maanta usoo qaadnay ka wakiil ahaan waana gaarsiin doonaa baahiyaha meesha ka jiro midda labaad waxaan rabaa inaan u diro fariin hay-adaha nala shaqeeya nagala shaqeeya xasilinta wax badan ayaa markaan tagno fadhiyada caalamka jubbaland la ohan jiray waxaa u baahan tihiin inaad deegaanka xoraysaan maanta waxaan taagannahay buula xaaji waxaana garab taagan waa wasaaraddii amniga wasaaraddii gargaarka iyo degmadii iyo madaxweynaha waxaan rabnaa soomaalida waxay tiraahdaa su'aal sadir muuqda su'aal ka dhan waxaan rabnaa inay si degdega ku soo gaaraan deegaanka yimaadaan
wasiirka arrimaha gudaha ee jubbaland ee wakaasi ahaa oo isagoo ku sugan deegaanka buulaxaaji la hadlayay shacabka iyo weliba waxyaabaha looga baahanya deegaankaasi xildhibaan barqad batuun oo ka mid a xildhibaanada somalilan kana mid a mas-uuliyiinta sanadkan xajka gudanaysa ayaa waxaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogtaa uga ilaahay uga baryay kii caafimaad u baahanay kii kaleba ah in ilaahay sanadkan sanadkiisa kale ummadda soomaaliyeed uu nabadii barwaaqo ku gaarsiiyo xildhibaan barqad batuun oo isagoo ka mid a mas-uuliyiinta somalilan ayaa telefishinka ah warbaahinta qaranka la hadlayay ayaa yidhi
waynaynaa iyadoo beri tolo yowmulcarafa ay tahay qof kaste oo muraad leh iyo ummadda soomaalida meel kastoo daafaha dunida ka joogto inuu ilaahay dembigooda dhaafo waxaan ilaahay subxaanah wa tacaalaa ka baryaynaa ciddii xanuunsanaysaa caafimaad ilaahay inuu siiyo waxaan ilaahay subxaanah wa tacaala ka baryaynaa ciddii ubad leh inuu ilaahay ubad siiyo waxaan ilahay ka baryaynaa inuu camalka ilaahay naga wada aqbalo kollayba kelmad muhiintaas ay ku eg tahay dadka falastiin walaalaheenana inaan u ducayno sanad kastana ilaahay subxaana wa taala xaggana soo kala tusho waan u mahadnaqayaa runtii dadaalka iyo khidmada iyo wanaagga runtii halkan ka socda ay walaaluhu wadaan si wanaagsan baa lanoogu soo dhoweeyey ilaahay dembigooda iyagana ha dhaafo si gaarana walaalkii sayid oo runtii sayidulmadiina oo nin khayr badana ayaan u mahadnaqayaa
xildhibaan barqad batuun ayuu kaasi ahaa qiimaha siceerka lagu kala iibsado xoolaha suuqyada kala duwan ee gobolka banaadir ayaa saarakac laga dareemay cabdiqaadir indho ayaa ruka faahfaahintiisa inoo haya
boqol iyo labaatana ugu yar adige wax kale ma jiraanba boqol iyo konton boqol iyo soddon aad aakhir boqol iyo labaatan waaye walahi sanadka hore sanadkan sanadkaanu qaali badan yahay arigu waxiisu dhow maahan sanadkaanan arigu badan yahay sanadkaanu qaalisan yahay
iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta siddeedaad ee bisha dulxaja islamarkaasina hal maalin oo qura ay naga xigto maalinta ciidda carafo ayaa halkan oo ah suuqa xoolaha lagu iibiyo ee raadaarka waxaa ka soconayo diyaargarowgii ugu dambeeyey ee udxiyada iyada oo dadweynihii ugu tirada badnaa ay isugu yimaadeen halkan si ay u iibsadaan xoolaha udxiyada qaar ka mid a dadkii u soo baxay inay iibsadaan xoolaha udxiyada iyo dadka iska iibinayo ayaannu la kulannay waxaynu weyddiinnay sida suuqa maanta uu kaga duwan yahay sannadadii hore mashquulka aadka u xooggan ee ka jiro halkan iyo sidoo kale qiimaha suuqa ee sannadkan waxa uu yahay waxay noo sheegeen in sare u kac ballaaran uu ka jiro qiimaha la kala iibiyo xoolaha noocyadooda kala duwan ee lagu iibiyo suuqyada xoolaha gaar ahaan suuqan raadeerka waa kuwan qaar ka mid a dadyoogii kala duwanaa ee aynu la kulannay sanadkan sanadka hore oo kaga duwan yahay xooluhu aaday u badan yihiin gobollada soomaaliya oo dhan waa ka yimideen xoolaha midba waasi neefka birimada waxaa la gadaa laba boqol laba boqol iyo toban teersada waxaa la gadaa boqol iyo lixdan boqol iyo toddobaatan kansiixiga waxaa la gadaa boqol iyo labaatan iyo shan boqol iyo soddon midba waasi xoolaha birimada beeca ugu badan waa laba boqol oo doolar sanadkii hore iyo sanadkan waxaa moodaa wax yar inuu sanadkan xoogay sarreeyo wax yar sarreeyo sidaasaa moodaa aad iyo aad waa saxmad xoolo badanaa joogo dadku aad bay u iibsanayaan niyaday leeyihin dadku waa buuxsamay ilaa waxaa lagu iibinaya argada ilaa sarta ayaandaran ilaa gaashaadhigga ku dhowaad eriyaalkaas aa lagu iibinaya hooyo marka hore waa idin salaamayaa bahdiinna warbaahinta oo in mar kastaba shacabka u shaqeeya aad iyo aad baan idin salaamayaa midda labaad dee waad aragtaa sawir muuqdaa su'aalka dhan waad aragta oo la diyaargaroobayaa xoolihii baa la iibinayaa meeshan waxaynu joognaa maanta xoolihii baa la iibinayaa xoolaha kala gedisan hadday geel tahay hadday lo' tahay hadday adhi tahay weliba meeshan waa suuq ariga u badan marka alxamdulilah aad iyo aad bay maxay ahaydeenay farxad noo gelinaysa maadaama ilaahay nagu manaystay barwaaqadan walahi sanadka hore sanadkan sanadkaanu qaali badan yahay arigu waxiisu dhow maahan sanadkaanan arigu badan yahay sanadkaanu qaalisan yahay anigu dadka soo doontay oo xoolaha qalaan ku jiraa oo yacni ulxayada sadaqaysta dadkaasaa ku jiraa waxay ugu kala sheegeen adig neefka u badan boqol iyo konton boqol iyo afartan iyo shan kii ka hooseeyana waa boqol ilaa sagaashan meelahaas haa sare u kacay lo sida idahoo kale lama goyn karo ilaa boqol iyo konton waa gaaraya neefbayntuka oo maxay ahaydeenay uu ka wen yahay wallaahi aad iyo aad bay ugu diyaargaroobayaan alxamdulilah ilaahay bay mahad u sigan tahay dadka waa isdiyaargareeyahayaan in xoolo eriga la qalo la sadaqeeyo aad iyo aad waa fiicantaa suuqa saxmadiisu waa jaam maasha allah ganacsigana eriga boqol iyo konton boqol iyo lixdan boqol iyo toddobaatan ayaa laga hadlayaa ilaa laamiga ilaa meel kasta eriya dhowan maasha allah amnigana aad iyo aad u fiican yahay maasha allah aad iyo aad boqol iyo lixdan xoolaha neef boqol iyo labaatana ugu yar adige wax kale maba jiraanba boqol iyo konton boqol iyo soddon aad aakhir boqol maasha allah maasha allah dadka aad iyo aad u fara badan yahay iiddi waa laasku diyaar gareeyaa maasha allah uga sarreeya aad weyn uga sarreeya hadda ariyaha dhaway neefka birimada boqol toban boqol toban shan aa la geli jiray hadda boqol labaatan boqol iyo soddon boqol iyo afartan aa la geli jiray marka aad iyo aad ugu kacsiya maasha allah suuq toddobaadku bilowda beeco ilaa haddana waa sociyay maasha allah cabduqaadir cismeyndho dalsan t v suuqa raadeerka degmada daniile fogeysiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka midooda yurub u k kanada
waa hagaag dhegeystayaal halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan oo idaacadda dalsan akhbaaraadka dibaddana ciidanka yuhuudda ayaa weerar ku qaaday magaalada rafax oo ay ku sugeen dad iyogu falastiiniin ah qaxootiyaha hore uga qaahay magaalada khaza waxaana la sheegay inay tiro dad ah oo ilaa iyo toban qofood oo caruuri haweenoo badan halkaasi ay ku dileen ciidanka yuhuudda ayaa la filaya inay gebi ahaanba isaga baxaan magaalada khaza haddii heshiiskan uu dhaqan galo islamarkaana ay soo jeedisay dowladda dalka maraykanka guud ahaana warkii habeenimo idaacadda dalsan oo nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel